أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه سورة حاميم الأحقاف هذه مدني سورة حاميم الأحقاف حاميم الأحقاف سورة ديدو بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال بعضهم culimmada qaarkood waxay yidhaaheen aharatin iyo wa uhratin iyo wa ahaaratin baqiyatu min alcilmi kulli waa bimacna waaxidu haraadi cilmiga ka mida ayaa loola jeedaa kulligood wuxuu la jeedaa ayaddii sheekhu raximah llahu tacaala i'tuunii bikitaabin min qabli haada aw ahaaratin min cilmin in kuntum saadiqiin gaaladiiyaa waxaa lagu yidhi i'tuunii bal ila imaada ku dhehalay bikitaabin min qabli haada kitaab bal qur-aankan ka horreeyey haddaad qur-aankan rumayn weyseen oo tusinaya baadilka aad sheegaysaan inuu wax ka soo qaad leeyahay bal wax daliila la kaalay aw ahaaratin ama haraadi cilmigii hore ka mid a iila imaada wax xujo ah un keena bal waxaad ku sugan tihiin wax xujo ah bal la kaalaya wuxuu yidhi marka sheekhu wa qaala bacduhum culimmada qaarkood waxay yidhaaheen aharatin iyo wa uhratin iyo wa ahaaratin alfaaddaas oo dhan waa baqiyatun min cilmin wax haraadiya la kaalaya oo xujo ah haraadigaasoo min cilmin cilmi ah wax xujo ahoo dadkii hore laga dhaxlay oo cilmi ah bal keena qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacala wa qaala bnu cabaasin cabdullahi bnu cabaas isaguna wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala bidcan min arusuli qul maa kuntu bidcan min arusuli maa kuntu biawali rusuli ayuu ibnu cabaas ku fasiray qul waxaad tidhaahaa nabiy llahi moxamedu sala allahu alayhi wasalam maa kuntu anigu ma ihi bidcan min arusuli ay maa kuntu anigu ma ihi biawali rusul bidcan bimacnaa awal bidcan bimacnaa awal ayuu ibnu cabaas ku fasiray maa kuntu anigu ma ihi biawali rusuli rususha qofkii ugu horreysay ma ihi oo xaqan aan sheeganayo risaalada iyo waxyiga iyo nebinimada waa la iga horreeyey wax anigu aan bilaabanayo maaha qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala tufiiduuna taquuluuna ayaa loola jeedaa huwa aclamu bima tufiiduuna fiihi huwa ilaahay jala jalaaluhu aclamu wuxuu ku cilmi badan yahay bima tufiiduuna fiihi bima taquuluuna ayuu ku fasiray waxa aad ku hadlaysaan oo aad leedihiin ilaahay waa ogsoon yahay qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala gayruhu gayru ibni cabaas ibnu cabaas gayrkiisuna wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala ara'aytum ara'aytum maa tadcuuna min duuni illaah ka warrama waxaad caabudaysaan ilaahay sukadiisii bal ka warrama wax yacni ay abuureen ma jiraan iyo khalqi ay iska leeyihiin ara'aytum taas markuu fasirayay kayrku wuxuu yidhi haadihi alalifu aliftan waa isdilaaxiisiiyo alifta wuxuu ula jeedaa bimacna alhamza ara'aytum hamsada ku jirta ula jeedaa haadihi alalifu aliftan uu yidhi innamaa hiya aliftani waa hamsade tawacudun waa hanjabaad tawacudu lilkufaar gaaladaa loo hanjabiyo gaaladaa loo hanjabiyo waxaa la leeyahay bal waxaad ilaahay kayrkii caabudaysaan waxbaad ka dhaxli doontaan cuquubo iyo ilaahay cadaabkiisa subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi bukhaari insaxa hadduu ansaxo maa ayoladii kii hadduu sax yahay taddacuuna aada sheeganaysaan oo ilaahay wax la barbar dhigo inay jiraan oo baadil ah waxaad sheeganaysaan hadduu sax yahay laa yastaxiqu xaq uma lahan an yucbadda in la caabudo xataa hadduu saxan yahay saxba ma ahane waaba baadilow waaba baadila xataa hadduu saxan yahay saxba maba ahane laa yastaxiqu xaq uma lahan an yucbada shaygaas ilaahay kayrkeeda caabudaysaan in la caabudo xaq uma lahan wuxuu yidhi sheekhu walaysa qowluhu tacaala qowlka alle jala jalaaluhu uu yidhi ara'aytum bal ka warrama gaaladii haddaad tihiin macnaheeda loolama jeedo biru'yati alcayn isha aragtideeda loolama jeedo ara'aytum ma aragteen lagu fasiri maayo bimacnaa akhbiruunii ii sheega bal waxa baadilka aad caabudaysaan biru'yati alcayn loolama jeedo innamaa huwa macnuhu wuxuu yahay aayaddu ataclamuuna ma og tihiin abalagakum maydin soo gaaray annamaa tadcuuna min duuni illaah ilaahay ka sokow waxaad caabudaysaan khalaquu shay-an inay shay abuureen wax koonkan ka mida waxay abuuri karaan ma jiraan qaala alimaamu albukhaariy raximah llahu tacaala baabun haadaa midkani baabun baabu wey qaala tacaala jala jalaaluhu والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيث يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين الله جل جلاله حير والذي كي قال لوالديه لبدي سوالد كيري أف قرن أيا لكما لبدي إن إذن سقنادي oo cinaadkiisa iyo cuquuqiisa iyo caasiwaalidaynimadiisa kelimadaa foosha xun labadiisa waalid ku yidhi waa labadiisa waalid oo muslimiin ahaa isaguna gaal u ahaa isaguna gaal u ahaayo markay wacyi geliyeen oo xaqii iyo khayrkii ay u sheegeen ayuu wuxuu ugu jawaabay uffin lakuma qurun ayaa idiin sugnaaday atacidaanini ma waxaad aniga ii ballan qaadaysaan an ukhraja in laysoo saari doono bacdalmowdi ula jeeda oo markaan geeriyoodo kabacdi ma waxaad ii sheegaysaan in laydin in laysoo bixin doono aniga waqad khalat ilquruunu min qabli qarniyaalo fara badan oo iga horreeyey ayaa dunida soo tegey qof la soo nooleeyana ma arkin ula jeeda intaasoo qarni ayaa ciidan gashay qof la soo nooleeyana ma aanan arkin saasuu ula jeedaa bacdiguu inkirow wahumaa yastakiihaani illaah labadii waalidna ilaahay kaga gargaar dalbayaan oo ilaahay waxay leeyihiin ilaahu midkan soo hanuuni ilaahu midkan soo hanuuni waxay leeyihiin waylaka aamin halaagha kugu dhacee ilaahay rasuulkiisa rumee ina wacdallaahi xaq ilaahay ballanqaadkiisu uu ballan qaaday bacfiga iyo nushuurku waa dhab oo waa xaqiiqo fayaquulu maa hada ilaa asaadiiru alawaliin asna wuxuu leeyahay waxaad ii sheegaysaan waa asaadiiru alawaliin wey ummadihii hore sheekooyinkii laga qoray wey sheekooyinkaasaad ii sheegteen aayaddan macnaheedii qaala alimaamu الbukhariي raximah اllahu taعala xadaثana musa bnu ismaaciil huwa tabudaki albasriyu qaala xadaثana abu cawaana wadax bn cabdillahi اlyashkuri can abi bishrin wa jacfar ibn abi waxshiyata can yusufa bni maahaka yuusuf ibni maahak walmakiyu qaala yuusuf wuxuu yidhi kaana marwan wuxuu aha marwaanu bnu اlxakam alumawi ayaa loola jeeda marwaanu bnu اlxakam alumawi wuxuu ahaa calى اlxijaaz bimacnaa amiira calى اlxijaazi dhulkan xijaazuhu amiirka ahaan jiray marwan bnu اlxakam istacmalahu waxaa xijaaz madax uga dhigay mucaawiya mucaawiyat bni abi sufyaan ayaa dhulkaas madax uga dhigay waa xilligii isagu madaxweynaha uu ahaa mucaawiya xilligii madaxweynaha mucaawiyat bn abi sufyaan ayuu wuxuu xijaaz oo dhan amiir uga dhigu u dhiibay marwan ibnu اlxakam alumawi fakhadaba marka marwan waa khudbo akhriyey dadkii u isugu yeedhay dadkiiu khudbo u akhriyey fajacala wuxuu gudagelay marwan yadkuru inuu sheego khudbadiisii uu ku soo hadal qaado yaziid bna mucaawiya waa wiilkii madaxweynuhu dhalay mucaawiyat bn abi sufyaan wiilkiisii yaziid uu khudbadii ku soo hadal qaaday uu ku sheegay waa ku ammaanay yani khudbadii ku ammaanay wiilkii madaxweynaha ayuu khudbadii ku ammaanay muxuuna u sheeg sheegay yaziid bna mucaawiya khudbadiisa ugu sheegay likay yubaayaca lahu si yaziid loola mubaayacoodo bacda abiihi bacda mowti abiihi aabbihii dhimashadiisa kabacdi si wiilka madaxtinimada dadku ay maaragtaa ula mubaayacoodaan ay u taageeraan wiilka madaxtinimadiisa khudbadii uu ku soo hadal qaaday dadki dadweynihii o dhan uu khudbaynaa arrinkaasna markaas khudbadaasna waxaa usoo dhiibay sayidina mucaawiya sayidina mucaawiya yidhi dadka u sheeg markaan dhinto kabacdi in wiilkayga xilka uu qabanayo marka khudbadii uu sheegay wuxuu leeyahay markii madaxweynuhu uu geeriyoodo ogaada baycada waxaa yeelanaya wiilkiisa yaziid ibnu mucaawiya fa qaala lahu marwan cabdiraxmaan bni abi bakar cabdiraxmaan abi bakr sidiiqa loola jeedaahe cabdiraxmaan abi bakr sidiiqa wuxuu marwaan ku yidhi shay-an xoogaa hadal ka midahu ku yidhi hadaluu ku tuuray markii khudbadii uu yidhi wiilka madaxweynaha baycada hala siiyo aabihii markuu dhinto kabacdi waxbuu yidhi marka cabdiraxmaan meeshuu fadhiyey marka cabdiraxmaan bni abi bakr shaygaa uu yidhi waxaa loo badan yahay inay kelimadu ahayd maa hiya ilaa hiraqliya maa hiya ilaa hiraqliya ma waxaad noo keentay inuu yidhi hiraqle iyo qoomkoodii hiraqla nimankii maaragtaa madaxda iska dhaxli jiray oo madaxweynuhu markuu dhimanayo uu wiilkiisa uu kala dardaarmi jiray xilka ma wixii hiraqle iyo faris iyo ka jiri jiray miyaad noo keenteen uu yidhi marka waxbuu yidhi uun hadalkaasoo kale ayuu yidhi maa hiya ilaa hiraqliya waxaad noo keenteen waxaad waddaan waa hiraqliya u yidhi islaamku ma qabuu ula jeedaa yacni in maaragtaa qofku carruurtiisii iyo waxyaalaha uu xilka u dhiibo laakiin ummadda waa in la yidhaaho yaa idin wanaagsan qofka idinkugu khayr badan doorta qofka idinkugu khayr badan doorta in la yidhaha marka cabdiraxmaan hadalkii uu ka xanaaqo waxbuu tuuray hadaluu tuuray fa qaala markaasuu marwaan wuxuu yidhi khuduuhu qabtuu yidhi cabdiraxmaan cabdiraxmaan marba haddii khudbadaydii uu naqdiyey oona hiraqliye uu ku tilmaamay in yaziid baycada la siiyo alla qabtuu yidhi fa dakhala cabdiraxmaan wuxuu galay beyta caaisha gurigii umuna caaisha oo walaashiisi gurigii walaashiis ayuu galay wuxuu isleeyay waa laga heebeysanaa umnu caaisha gurigeeda haddaad gasho askarta marwaan iyo ciidamadu kuma soo qabanayaanu isleeyahay guriga caaisho laga heebeysan guriga caaishou galay falam yaqdiruu ma aysan awoodin marka awood uma yeelan inay gurigii xoog ku galaan way ka baqeen umnu caaisha kaanad mahiiba waa laga heebeysan jiray ummahaatu lmu'miniin marka way ka heebeystana awood uma yeelan way ka istaageen fa qaala marwaanu marwaana marka wuxuu yidhi markuu ka heebeystay gurigii caaisha inuu galo ina haadaa ninkan annaga nagu afceliyey waa cabdiraxmaane cabdiraxmaan ula jeedaa alladii kii weeye anzala allahu ilaahay uu ku soo dejiyey fiihi fii sha'nihi sha'nigiisa waa ninkii ilaahay ku soo dejiyey waaladii qaala liwaalidayhi uffi lakumaa atacidaanini an ukhraja waqad khalat ilquruunu min qabli wahumaa yastakiitaani illah ninkan horaa qur-aanku uga hadluu yidhi ninka aniga hadda wuxuu aflagaadiinaya horaa qur-aanku uga hadluu yidhi ninkii labadiisa waalid ku yidhi uffi lakumaa ninkii yidhi saasuu qur-aanku uga hadluu yidhi faqaalat caaisha caaisha marka waxay tidhi min waraa'i alxijaab xijaabka gadaashiisay ka hadasho waxay tidhi maa anzala allahu ilaahay sooma dejin fiinaa annaga shanigeenna fiinaa ay fii sha'nina annaga sha'nigeenna haddaan qoyskii abubakar u sidiiq aanu nahay shay-an min alqur'aan shay qur-aanka ka mid ah ilaahay naguma soo dejin ilaa an allaha ilaahay anzala cudri ilaahay cudurdaarkaygi markii laygu masabitayoo xadiisul ifkigii ayaa ilaahay baraa-e igu soo dejiyey suuratu nuur baraa-adaas ayaa ilaahay soo dejiyey jala jalaaluhu qur-aanka soo degoo dhan waxay ula jeedaa waa qur-aanna ammaanaya aalu abibakar isidiiq haddaan nahay qur-aanna ammaanaya weyo aayaatulbaraa waa kii ilaahay ugu ammaanay jala jalaaluhu marka wuxuu yidhi tafsiirkan marwaanow aad ku fasirayso cabdiraxmaan ibni abibakara aayaddani ka sheekayn oo cabdiraxmaan abibakara aayaddani ku soo degta aad leedahay khalad wey tafsiirkaas marka bukhaari wuxuu hadalkan u sheegay waladii qaala liwaalidayhi inaysan ka hadlaynin cabdiraxmaan ibn abibakar iyo sha'nigiisa aysan ku soo degin ee dowladda umowiyiintu warka ay ku fasireen aayaddan cabdiraxmaan ibn abibakar ay ku fasireen inay khalad tahay saasuu bukhaari aayadda u sheegay inay kuma soo degin qur-aanka dembigiisa maa anzala allahu fiina fii sha'nina annaga sha'nigeenna shay-an ilaahay shay kuma soo dejin shaygaasoo min alqur'aani qur-aanka ka mida ilaa ana allaha anzala cudrii ilaahay cudurdaarkayga baraa'adayda ayuu ilaahay soo dejiyey jala jalaaluhu de qofku hadduu iska xanaaqo shaksiyad uu isaga xanaaqo ilaahayna uusan ka baqaynin aayado dusha isaga saari aayadihii gaalada kusoo degtay iyo uu madaxa ka saari markaasuu leeyahy hebelaa loola jeeda ama qoladaasaa loola jeeda marka qur-aankii caadifadaada inaad qur-aanka ku fasirto ma aha caadifo iyo xanaaq adiga ku qabtay iyo ra'yigaaga inaad qur-aankii ku dabaqdo tiraa hebel iyo qoladaasaan u xanaaqsanahay qoladaasay aayaddu ka hadli waa min atafsiiri almadmuum tafsiirka madmuumka weeye sharcigu uu cambaareeyey marka tafsiirka noocaas oo kale waxaa la yidhaha tafsiir caadifi waa tafsiir aan xujo wadan laakiin caadifadu ay wasni iyo micyaar u noqonayso inaad halbeeg qur-aankii uga dhigto caadifadaada markaad xanaaqsan tahayba qof aayaddu aysan ka hadlayn ama qoladu qur-aanku uusan ka hadlayn oo shaqo uusan kale inaad madaxa ka saarto waa khata dembigu qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabun haadaa midkani baabun baabun qaala tacaala jala jalaaluhu falamaa ra'awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumdiruna bal huwa ma istacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim qaala tacaala jala jalaaluhu ilaahay wuxuu yidhi falamaa ra'awhu cadaabkii markii ay arkeen hercad cadaabkii hercad markay arkeen caaridan xaaluu yahay isagoo daruur ah cadaabkiiya waxaa tusaale looga soo dhigay daruur way ku kadsoomayaan oo waa ku khaldanmayaan daruuray arkeen markaasaa daruurtii daruur madoowo waxay u maleeyeen daruurtana inay roob sido daruurtana inay roob sido ayay u maleeyeen caaridkaasoo mustaqbila awdiyatihim waadiyaalkoodii iyo bi meelihii biyomareennadoodii soo qaabilay meelihii biyuhu u geli jireen ayaa daruurta lagu soo beegay markaasi waxay yidhaaheen qaaluu haadaa caaridun mumdiruna kani waxay yidhaheen waa daruur roob noo sida daruur ilaa cadaabay xambaarsan caaridun mumdiruna bal huwa ma stacjaltum bihi yalle waa cadaabkii aad degdegsan jirteen ood dhihi jirteen cadaab hadduu jiro muu adduunyada noogu yimaado riixun fiiha cadaabun aliim waa dabayl waxaa la yidhi cadaab wadata halkiiyaa lagu halaagay qaala alimaamu albukhariy raximah allahu tacaala qaala ibnu cabaasin ibnu cabaas wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala caaridun markuu fasirayey asaxaab cadaabkiya waxaa looga soo dhigay daruur camal looga soo dhigay qaala alimamu albukhari raximah allahu tacala xadathana axmed wa axmed ibnu ciisa huwa almisriyu sida raajixa saasaa loola jeeda axmed ibnu ciisa almisri ayaa laga wadaa قال حدثنا ابن وهب بن عبد- عبد الله بن وهب المصري قال أخبرنا عمرو عمرو بن الحارث المصري وعلمدي مصاريد هاو أن أبا النضر سالم ويه المدني أي حدثه عمرو الشيخي عن سليمان بن يسار المدني عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال waxay tiri umuna caaisho maa ra'aytu rasuula allahi rasuulka alle ma arkin sala allahu wasalam wabaaraka caleyh daaxikan xaal uu qoslayo xataa araa minhu ilaa nabiga aan ka arko sala allahu aleyh wasalam lahawaatihi dalqadiisa isagoo nabigu sala allahu aleyh wasalam intuu qosolkii ku fogaaday dalqadiisii aan arko weligay ma arkinay tiri umuna caaisha inamaa kaana yatabasam nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray mid dhool la caddeeya nabigu sala allahu aleyh wasalam akthar axwaalihi tabasum u ahaa qosolka ga'ga'da ahoo ilaa dalqada la muujinayo nabiga dhaqankiisa ka mid ma ahayn sala allahu wasalam wabaaraka caleyh qaalad waxay tihi umuna caaisha wa kaana wuxuu ahaa jiray rasuulku sala allahu aleyh wasalam idaa ra'aa qiiman daruur hadduu arko aw riixan ama dabayl socata uu arko curifa sha'nigaas waa laga garan jiray fii wejhi nabiga wejigiisaa laga garan jiray sala allahu aleyh wasalam markii daruuru ay timaado ama dabaylo uu nabigu arko sala allahu aleyh wasalam wejiga nabiga sala allahu aleyh wasalam ayaa isbedelayay qaalad waxay tihi umuna caaisha yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ow ina naasa dadku idaa ra'u lqiima dadku hadday daruurta arkaan farixu waa farxaan oo roob ayay fishaan iyo naxariista ilaahay rajaaءa liajli rajaa an yakuuna fiihi fi lqaym daruurta dhexdeeda almadaru roob inuu ahaaday rajadeeda darteed wa araaka adigana waxaan ku arki rasuulka ilaahayow idaa ra'aytahu haddaad aragto qaymka daruurta curifa waa la garanaa fii wejhika alkaraahiya wejigaaga rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam dhibsasho iyo karaahiyaan ka arkaynaa markii daruuraha iyo aad maaragtaa dabaylaha iyo aragto fa qaala rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi yaa caaisha maa yu'amminii maxaa iga ammaan gelinaya an yakuuna fiihi fi lqeyb daruurta dhexdeeda cadaab inuu ku sugan yahay maxaa iga ammaan gelinaya hadda ka hor a qolo daruur inta loo soo dhigay ayay u maleeyeen daruurihii roobka waa heer caadi aayaddan uu fasiri marka nabigu sala allahu aleyh wasalam markaasaa daruurtii ay roobka u malaynayeen ayaa cadaab u noqotay marka sida inay tahay maxaan ka ogahay nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi isagoo yacni ilaahay uu doortay khayru khalqillaahi ah haddana mar walbuu ilaahay ka heybeysanay cadamada ilaahay iyo heybada ilaahay mar walba kusii weynaanaysay mar walba oo maraatibta nabigu sala allahu aleyh wasalam mahma ay sii ziyaado martabada nabigu sala allahu aleyh wasalam heybada ilaahay aa kusii siyaadaysay cabsida ilaahay nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waana qofka muuminkaa sha'niga looga baahan yahay sidaas mahmaa cibaadaad aada badisaba waa in ilaahay heybadiisa iyo cabsidiisa kugu sii badato laakiin cibaadadii aa badatay markaasaa waxaa igu badanaya tasaahul iyo munkaraadka iyo maqaaman gaarayoo wax walbaan iska banaysana cibaadada hadday badato waa sha'niga lagu yaqaano dadka waswasada shaydaanku uu ku dhacday ama shaydaanku guruur uu geliyey ama uu khayaanayo waa waswasa shaydaaniya waa waswasa nafsiya wey. naftiyaa khayaantay iyo shaydaanka wey. mahmaa cibaadadaadu ay badato waa in cabsidaada iyo heybada ilaahayna kugu sii weynaato heybada ilaahay waa da- sida lagu yaqaanay nabiga dhaqankiisii sala allahu aleyhi wasalam waxay tiri umna caaisha nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh faqaala wuxuu rasuul sala allahu aleyh wasalam yaa caaisha maa yu'minnii maxaa i ammaan gelinaya an yakuuna fiihi fi lgeyb daruurta dhexdiisa cadaab inuu ahaado cudiba qowmun qoomaa lagu cadaab uu yihi nabigu sala allahu aleyh wasalam biriixi dabayl lagu cadaab waqad ra'aa qowmun qoom waxay arkeen waqad ra'aa qowmun qoomkiina waxay arkeen dabaylaha lagu cadaabay alcadaaba cadaabkii ayay arkeen haddee qolada dabaysha lagu cadaabay iyo waqad ra'aa qowmunta waa nafsu lqowmi saabiqu waa isla iyagiyaa laga hadli calaa khilaafi alqaacida qaacidadii naxwaha ayaa la khilaafay oo waxaa weye qaacidada aqlabiya laysaga xambaari qaacidadaas yani waxaa laysaga xambaari aqlabiya ayaa laysaga xambaari leanna waxaa weeye nakiradu marba haddii ay soo takarurto waxay noqon jirtay shaygii lasoo sheegay hayrkii Ah, nakira haddii laba goor la soo celiyo masalan waxaa tidhi ra'aytu rajulan nin ayaan soo arkay fa akramtu rajulan ninna waa karaameeyey naxwuhu muxuu dhihi jiray laba ninay kala yihiin laba nin nakirada haddii la soo celceliyo laba ninay kala noqon jireen xadiiskani marka waxaa weeye qaacidadaas waxaa lagu xambaaray qaacida aqlabiya oo iska halkii halkii qoomu yidhi wa araaka waxaan ku arki waxaa la yidhi cudiba qowmunaa la cadaabay biriix waqad ra'aa qowmun waa isla iyagii kuwii dabaysha lagu cadaabay wey. Eh, ma la dhahayo sidii qaacidada naxwiyada ma raacayno ma la dhahayo laba qolay kala yihiin ma la dhahayo cudiba qowmunaa biriix lagu cadaabay waqad ra'aa qowmun qoomkii dabaysha lagu cadaabay naftoodii waxay arkeen alcadaab faqaaluu markaasi waxay yidhaaheen haadaa caaridun mumdiruna qaala alimaamu albukhaariy raximah allahu tacaala suuratu muxamed هذه مدني سورة محمد وسورة الإله سورة محمد صلى الله وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى أو زارها آثامها أي شيخ كفسر حتى لا يبقى إلا مسلم فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها حتى تضع الحرب قال ذا سي حرحرة أو سي عقابة حتى تضع الحرب إلى معركة يدقالك أي كدجس أوزارها أوزارت هذا معركة أي كدجس محا أوزارت اللولة هذا آثامها آثامها الدنبية هذا إلى معركة أي كدجس آثامك ومن جهة الكفار iyagaa dagaalka dembi iyo cadaab ka qaaday laakiin min jihati almu'miniin raxmu u yahay ajir iyo hawaab ilaa waa jihaadi ajir ay ka helayaan ilaa dembiga ay wadaan ay ka joojiyaan wey oo dagaalka idinku hayaana loola jeedaa dembiga xataa laa yabqaa ilaa dunida uusan ku baaqi noqon dagaalka wada ilaa muslimun ruux muslima maaha qaala alimaamu الbukhaari raximah اllahu tacaala fi tafsiiri qowlihi tacala sheekhu wuxuu ku yihi carafahaa bayanahaa ayaa loola jeeda wayudkhiluhum اljannata carafahaa ويدkلهم إلahy wuxuu geliyaa dadka مؤمiنiinta ah الجaنaةa جaنuu geliyaa caraفahaa bayanahaa ilaahana جannadii u cadeeyey oo baray manaa caraفahaa bayanahaa maxaa loola jeedaa qofka ahluljannaha ah markii jannada albaabkeeda uu ka galo gurigiisii sariirtiisii iyo barkimihiisii iyo firaashkiisii waa tegiyo ilaaha ku ilhaaminayo ilaaha ku ilhaaminayo جaلa jalaaluhu aayadda macnaheed saasaa loola jeeda albaabkii jannadaad gashay albaabkii jannada haddaad ka gasho nasأl اllaha tacaala an yajcalanaa minhum ilahi hanagu dara albaabkii jannada qofka hadduu ka garo toosuu gurigiisa u abbaari wa hada ilhaamu min allah ilaahana ku ilhaaminayo jala jalaaluhu maahana inta gacanta la qabto la dhihi maayo qof walba inta gacanta la qabto raawi gurigeygi ma aqaano iyo meesha aan jannada ka degi doonay waryaa itusaya ma jirto tus albaabka uga soo socdo albaabka gurigiisii iyo barkimihiisii iyo firaashkiisii iyo xuruciintiisii isagaaba yaqaanaba carafaha lah قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال مجاهد مجاهد سقن وحير في تفسير قوله تعالى مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله إلهي مولى الذين كوي مد ولي واه ويو أرن كوذا سقار أتوليني آمنوا إلهي رسوشي سرومي وليهم على قوذا مولى المولى هنا بمعنى الولي ساسو كفسر قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ كفسري عزم الأمر فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فإdا عزم الأمر jد الأمر arinku markuu darnaado arinka qitaalka loola jeedaa جihaadku markuu dhab noqdo جihaadka la aadayo markaasay تakhaadul samaynayaan munaafiqiintu جihaadka ay dib uga guranayaan falow صadqوا الlaha lakaana khayra lah marka جihaadka loo socdo hadday ilaahay u run sheegi lahaayeen sidaas ha fiicnaan lahayd oo جihaadka ay geli lahaayeen qala الإmam الbخarي رaximه الlه taعalى fي tafsiri qowlihi taعalى falaa تahinuu وتadcوu إlى الslm فlا تhinوu maxaa loola jeedaa فlاa تhinوu lاa تضcفوu muؤminiinta haddaad tihiin ha daciifinina qalbigiina maaragta himad iyo cazimo dagaalka u yeelo gaalada inaad ka qaalib noqonaysaan ood ka raynaysaan niyeesta wey maaragta niya iyo cazima qawiya ku qaabilow cazimo xoog leh gaalada ku qaabilow qala الإmam الbخarي رaximه الlه taعalى وqala iبن cabاasi iبn cabaas isaguna wuxuu yihi fي tafsiri qowlihi taعaalى أضغاnahم xasadahم ayuu ku fasiray أم xسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغاaنهم أم xسب الذينa في قلوبهم مرض kuwa qaلبiyaalkooda jiradu ay ku jirto ma waxay u maleeyeen أن لن يخرج الله أضغاaنهم إلahy inuusan soo saaraynin أdقاantooda أdقاanta مxaa laga wadaa xasadahم xasadka qaلبiga ay ku hayaan inuusan ilaahay banaanka soo dhigaynin si dadka مؤمiniintu ay u arkaan miyay u maleeyeen qala الإmam الbخarي raximه الlahu taعalى fi tafsiri qowlihi taعalى sheekhu wuxuu ku yihi aasinin mutagayirin ayaa loola jeeda fiiha anhaaru min maaءin غayri aasin fiiha jannada waxaa ku sugan anhaarun webiyo webiyadaasoo min maaءin biyo ah biyahaasoo hayri aasinin hayri aasin ay hayri mutagayir biyo aan isbedelaynin mar walbaba xaalad walba macaana usii ziyaadaysa biyaha jannada hal kuli xaala yani yزdaadu laha xusna waladata waxalaawa xalaawo iyo macaan ayaa usii siyaadayo ma isbedelayo qaala imam الbخarي raximah الlahu taعaalى baabun hada midkani baabun baabun qaala taعaalى جala jalaaluhu watuqadicuu arxaamakum fahal casaytum in tawalaytum an tufsiduu fi اlardi watuqadicuu arxaamakum fahal casaytum ma mudantihiin in tawalaytum haddaad xaqa ka sii jeesataan an tufsiduu fi lardi ardada inaad fasaadisaanoo watuqadicuu arxaamakum ardada haddaad fasaadisaan haddana rixmyaalkiinnii aad jartaan rixmka qaraabadu yacni waxaa weeye taqdiicu raximi min baabi alfasaadi fi lardi fasaadka ardada lagu fasaadinayo waxaa ka mid a qofku inuu qaraabadiisii jaro qaraabadiis hadduu gooyo fasaad uu sameeyo fasaad watuqadicu arxaamakum قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن مخلد هو الكوفي قال حدثنا سليمان وسليمان بن بلال المدني قال حدثني معاوية بن أبي مزرد هو المدني عن سعيد بن يسار المدني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال خلق الله الخلق إلهي وحو أبوري مخلوق فلما فرغ منه من خلق المخلوق مخلوق أبو رستي سمرك إلهي كفارق نقضي قامت الرحم قرابا نما استاكتي قرابا نما أي استاكتي فأخذت قرابا نمدي وحي قبستي بحقو الرحمن allaha raxmaanka ah magantiisii ilaahu adaan magantaada ku dhegay marka xaqwiga luqa ahaan waxaa lagu yidhaha waa mawdicu shaddi min alizaari mawdicu shaddi min alizaari meesha macwista laga xirto guntiga weye halkaasaa loola jeedo marka xaqwigan hadda dee gunti meesha jooga iyo waxba looma jeedo xaqiiqiya waxaa loola jeedaa macnaa ilaahay magan gashay ilaahay magan gashay bixaqwi raxmaan allaha raxmaanka magantiisii ayay qabsatay ilaahu magantaadaan galay fa qaala lahu ilaahay jala jalaaluhu raximkii wuxuu ku yidhi mah joogso maxaa kugu dhacay qaalad markaasi qaraaba waxay tidhi haadaa maqaamkani maqaamulcaa'idi bika mid rabbi uu adiga ku magan galay maqaamkiisii wey min alqadiicati goynna kaa magan galay ilaahu waxaan magan galay in lay jaro qaala ilaahay jala jalaaluhu alaa tardayna qaraaboy raalli kuma tihid miya aan asila inaan xiriiriyo man wasalaki qofkii ku xiriiriya wa aqdaca aan jaro man qadacaki qofkii ku jara qaraaboy inaan ana gooyo raalli kuma tihid miya qaalad qaraabo waxay tihi balaa yaa rabbi qaala rabbi fadaaki alcahdu kaasaa ballan noo ah marka qaraabanimada khatarteeda ilaada ilaahay jala jalaaluhu wuxuu ballan qaaday qofkii raximkiisa iyo qaraabanimadiisa gooya in ilaahayna uu goynayo qofkii xiriiriyana in ilaahay uu xiriirinayo jala jalaaluhu wuxuu yidhi marka xaafidku ereyga xiqwi ayuu fasiray sheekhu raximah اllahu taعala wuxuu yihi qowluhu faأkhadت kada lilأkhar bxadfi mafcuuli akhadت wa fii riwaayaةi ibni sakan faأkhadت bxaqwi الraxmaan wa fii riwaayaةi طabri bxaqwey الraxmaan bitaniye la akriyo xaqwey الraxmaan qaala alqaabisiyu wuxuu yidhi abaa abu zayd almarwasi sheekha abu zayd almarwasi waa diiday an yaqra'a lanaa inuu noo akhriyo hada alxarfa haadilkelima ula wadaa xarafka kelimada xaqwiga inuu noo akhriyo markuu casharka akhrinayay bukhaariga waa diiday liishkaalihi maxaal wuxuu yidhi lafdigani ishkaala ku jira wamashaa bacdu shuraaxi cala alxadfi shuraaxda qaarna waxayba ku socdeenba lafdiga inay xadfeen fa qaala wuxuu yidhi bacdu shuraax akhadad qaraabanimo waxay qabsatay biqaa'imatin tiir min qawaa'im alcarshi carshiga tiirarkiisa ka mid a saasay xadiiska laga wadaa ee xaqwi loolama jeedo wa qaala ciyaad wuxuu yidhi alxaqwu waa macqid lizaari meesha macwista laga xirto wa huwa almawdicu aladi yustajaaru bihi waana meesha la magan galo wa yuxtaramu bihi la xushmeeyo calaa caadati alcarab liannahu min axaqi maa yuxaamaa canhu wax la difaaco waxa ugu xaqnimada badan wey wayudfacu la difaaco kamaa qaaluu siday yidhaaheen namnacuhu waxaan ka difaacaynaa mima namnacu mihi usuranaa macawisyaalkana meeshaan ka xihanayno waxaan ka difaacnaan isagana ka difaacayna fastucira daalika kaas waa loo soo caariye qaatay majaazan liraxim majaazaa laga wadaa qaraabanimadii loo soo caariye qaatay fi isticaadati aa loogu soo caariye qaatay qaraabanimada magangalkeedoo bilahi ilaahay magan gashay min alqadiica marka majaazaa laga wadaaho bimacnaa isticaado wey waa magangal ayaa loola jeeda hadda macwis meesha taalla iyo xiqwi meesha yaallo loolama jeedo قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم وإبراهيم كيف رح نقول مرايب قال أبو هريرة وحوير اقرأوا أقريا إن شئتم هداد دونيسان فهل عسيتم مدنتين إن توليتم هداد حق كسي جيستان أن تفسدوا في الأرض أرضا إن تفسادسان وتقدعوا أرحامكم رحميالكنا أجرتان قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن حمزة الذي ينتسب إلى مصعب بن الزبير ولذلك علماء قال الزبيري أي كدرة مركز نسبين أيام ibrahim ibnu xamza huwa zubayriyu ay dhahaan huwa zubayri waxay ula jeedaan muscab ibnu zubayr akhuu cabdillahi ibnu zubayr u nasbo sheegtaa kaasaa awowihiisii fogaa ah awowihiisii fogaa saasoo ah cabdullahi ibnu zubayr walaalkii waa muscab ibnu zubayr layidhah oo u nasbo sheega jiray sheekhu marka zubayriyay dhahan mararka qaar xadaثana ibrahim ibnu xamzata qaala xadaثana xaatim xaatim ibnu ismaaciil alkuufi can mucaawiya معاaوية بن أبي mزrد isناaدkii haddan kusoo dhacnayo isنaadkii hadda معaaوية noogu jiray سuلaيمان بن بiلاal قاaلa xadaثnيi معaaوية بن أبي mزrdi oo kii hore سulaymaana ka qaadayey haddana waxaa ka qaadaya xaatimu oo xaatima marka sulaymaan mutaabacaynayo isku sheekh wey can mucaawiyata qaala xadaثanii camii adeerkay abulxubaabi abulxubaab ah saciid bnu yasaarin almadani can abi hurayrata bihada alxadiis u xaatim noo sheegay alxadiis saabiqu sulaymaanu mutaabacayna sulaymaan ayuu mutaabacayn ثuma qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam iqra'uu in shiئtum fahal casaytum marfuucuu ka dhigay marka marfuucuu ka dhigay قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن محمد هو المروزي قال أخبرنا عبد الله المبارك المروزي قال أخبرنا معاوية بن أبي مسرد بهذا الحديث سابقا سنة يا متابعة وتا عبد الله المبارك وحرت معاوية بن أبي مسرد سد حروان سامرنا عن سامر سليمان يا حاتم يا عبد الله المبارك سد حر اسم متابعين سو سد حرب وحا شيخ معاوية بن أبي مسرد سد حرب الشيخ وهو قال أخبرنا معاوية بن أبي مسرد بهذا الحديث السابق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوا إن شئتم هداد دونتان أخرية فهل عسيتم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ الحكيري غير آسن متغير تفسير كورو كسو علي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة الفتح هذه مدني سورة الفتح وسورة اللي راه سورة الفتح بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال مجاهد مجاهد وحور في تفسير قوله تعالى بورا هالكين وكنتم قوما بورا وكنتم حالهاتين قوما بورا قوم بورا أياد هاتين بورا محل لجد هالكين دد هلاك سمي والله عند إلهي عرض إلهي كل علي أياد نقطهم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال مجاهد مجاهد وحور في تفسير قوله تعالى سماهم في وجوههم من أثر السجود سماهم صحابة على مدى أستانتودو إن أهل خيرهين fi wujuuhihim ay ku sugantah inay dad ahlu khayr yihiin wejigoogaad ka dheehan kartaa saxaabatu rasuulillahi sala allahu wasalam wbaaraka caleyh marka wuxuu yidhi mujaahid assaxnatu yaa loola jeedaa astaanta wejiga astaan wey saxnad assaxna ayaa loola jeedaa simaa astaanta wejigoodaad ka dheehan kartaa dad ilaahay doortay inay yihiin wey saxaabatu rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam qaala alimaamu albukhaariy raximah llahu tacaala waqaala mansuur can mujaahid wuxuu ka wariyay mansuur bnu muctamir mar hadduu mujaahid ka qaada alkuufi mansuur bnu muctamir can mujaahid wuxuu ka wariyey atawaaducu asna ku fasiray mujaahid simaahum fii wujuuhihim astaanta wejigooda maxaa loola jeedaa hiya tawaaducu inay ahlulkhayr yihiin wejigooda astaanta ka muuqata waxaa loola jeedaa waa say u tawaaducayaan u khushuucayaan ayaad ka dharan qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala shad'ahu firaakahu ayuu ku fasiray ka zarcin akhraja shad'ahu saxaabatu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam tusaalihii kitaabka injiil marka lagu tusaalaynayey wa mathaluhum fi linjiili ka zarcin akhraja shad'ahu faazarah wa mathaluhum fi linjiil tusaalahooda kitaabka injiil saxaabada tusaalaha loogu soo qaatay ka zarcin oo kale inay la mid yihiin saxaabatu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam abuur oo kale inay la mid yihiin zarcigaasoo akhraja soo saaray shad'ahu qaala albukhaariyu firaakahu mirihiisii hal xabo oo masego ah ama hal xabo oo digir ah ayaa dhulka lagu riday markaasay intaasoo boqolaalay dhali intaasoo boqolaal oo miro ah ayay dhali saxaabadu sidaasoo kale weeyo yacni yasdaaduuna shay-an fa shay-an mar walba waa soo siyaadayeen wey ilaa garabka nabiga ay buuxiyeen sala allahu wasalam wbaaraka caleyh say usoo kordhayeen nabigu sala allahu aleyh wasalam isaga keligiisu ahaa markuu dacwada uu bilaabayey waa halkii xabo masegada meesha lagu ridoo kale wey saxaabadii maxay noqdeen nabigee wuxuu dhalay intaasoo mu'miniina uu dacwadiisii dhashay dacwada nabiga sala allahu aleyh wasalam ka zarcin akhraja shad'a firaakha qaala alimam albukhaari raximah llahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala wuxuu ku yidhi fastaklada haluda zarcigii waa xoogeystay zarcigii waa xoogeystay oo xoog u yeeshay faajarahu fastaklada fastaklada haluda waa adkaaday zarcigii maxaa xoog yeeshay waxa la doonaya nabiga garabkiisa yaa xoog yeesho saxaabo badan uu yeeshay nabigu salى اllahu wslam wbaaraka calayhi qaala alimam albukhaariy raximah llahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi suuqihi asaaqu xaamilatu shajarati ayaa loola jeeda fastawaa calaa suuqihi fastawaa bimacnaa istaqaama zarcigii marka waa toosay calaa suuqihi shanshadiisii shanshadiisii uu ku istaago markuu xoog yeeshay shansho weyn uu yeeshay uu ku istaago zarcigu diintii yaa yani saxaabada ku xoogeysatay diintii saxaabada ku xoogeysatay fastawaa calaa suuqihi wuxuu yidhi sheekhu marka assaaqu saaq waxaa loola jeedaa xaamilatu shajari geedka wax xibinta sidawi xibinta geedka dhan uu ku taagan yahay assaaq la yidhaah shanshada xibinta geed ku taagan yahay qaala alimaamu albukhaariy raximah allahu tacaala shadahu mar kaluu soo celiyey si kalena waa loo fasiraa shadiga waa markiiu sii faahfaahinayo shadahu akhraja ka zarcin akhraja shadahu maxaa loola jeedaa shad'u sumbuli sabuulka mirihiisuu yidhi sheekhu tumbitu waxay dhalisaa sumbuladu tumbitu alxabatu hal xabadoo raashina ayaa waxay dhalinaya yidhi sheekhu cashran tobanay dhalinaya cashran min asanaabil ayuu ula jeedaa hal xaboo raashinaha wuxuu dhalaa ilaa toban sabuul toban sabuul ayuu dhali wa hamaaniyanuu dhalaa siddeed sabuul wa sabcanuu dhalaa saasay yani isu xoojinayeen saxaabatu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam fa yaqwaa bacduhu zarcigii qaarkiis bibacdin qaarka kaleu ku xoogeysanaa marka kan hadduu sabuullo badan dhalay kan sabuullo badan u dhalay zarcigii waa isxoogsana marka itaal iyo xibinuu yeelana fadaaka kaasi sheekhu wuxuu yidhi qowluhu tacaala macnaa qowlihi tacaala qowlka ilaahay macnihiisii wey faaazarahu faaazara hamarkii midhihii hu zarcigii ayuu xoojiyey qawaahu zarcigiiyuu xoojiyey midhihii markay soo dhashaba zarcigii itaaluu sii yeelanaa waa sii xoogsanaa walow kaanad hadday ahaan lahayd waaxida sumbulatan waaxida hal sabuul hadduu noqon lahaa bis lam taqum ma istaagteen shajaradu calaa saaqin qawiyin ayuu la jeeda xibin xoogle kuma istaagteen markii sabuulladu ay sii bataanba xibintu waa sii xoogeysanay sabuulku mahmaa uu bataba xibintii xoogay sii yeelanay iyo itaal ay sii yeelan wa huwa wuxuu yidhi sheekhu mahalkani tusaalahani mathalun waa tusaale tusaalahaas oo darabahu llaahu ilaahay uu yeelay lilnabiyi nabigu sala allahu alayh wasalam uu u yeelay id waktigii u yeelayoo kharaja nabigu sala allahu alay wasalam uu lidacwa usoo baxay waxdahu munfarida keligiis xaaligu dacwada usoo baxay uma qawaahu ilaahay nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu ku xoojiyey biasxaabihi asxaabtiisiiyuu ilaahay ku xoojiyey kamaa qawa alxabata sida halkii xababa ilaahay uu ugu xoojiyey bimaa iyaladii kii uu ugu xoojiyey yumbitu soo dhasho minhaa min alxabati xabadaas wixii kasoo kusoo dhasho sabuullada sida ilaahayba ugu xoojinayo nabiga salى اllahu alيyه wasalam ilahay wuxuu ku xoojiyey saxaabadiisii qaala imam الbukhaari raximah اllahu tacaala daa'iratu saw-i calayhim dushooda ha ahaato daa'iratu saw-i xumaatada wareegeysa xumaatada ay nabiga salى اllahu alيه wasalam mu'miniinta ay la damacsan yihin leeyiyaa balaayo ku rida yaa halaag ku rida iyaga balaayo allaha ku rida balaayaday muminiinta la damacsan yihin iyaga allaha ku rida wadalika ka qowlika hadalkani wuxuu la mid yuri sheekhu hadalka aad tiri oo kale rajulu saw huwa rajulu saw waa nin xun aad tiri oo kale wa daa'iratu saw waxaa laga wadaa alcadaab xumaatada wareegeysa dushooda allah yeelo cadaab allah ku yeelow cadaab allah ku sabi qaala alimaamu albukhaari raximah llahu tacaala fi tafsiiri qowlihi tacaala tucaziruuhu tansuruuhu ayaa loola jeedaa huri sheekha litu'minuu biاllahi warasuulihi wa tucaziruuhu litu'minuu biاllahi warasuulihi inaad rumaysaan wtucaziruuhu tansuruuhu nabiga aada u hiilisaan salى اllahu slm wbaarak عaleyh qaala imam الbukhaari raximah اllahu tacaala baabun haadaa midkani baabun baab weye qaala tacaala jala jalaaluhu inaa fataxnaa laka fatxa mubiina liyakfira laka allahu ma taqadama min denbika wma taأhara qaala tacaala ilahi wuxuu yihi jala jalaaluhu inaa anagu fataxnaa laka fatxan fatxi ayaan kuu furnay nabiy llahi mxamedu salى اllahu alيyh wasalam fatxigaasoo mubiinan cad fatxiga mubiinka sida loo badan yahay waa fatxu makaw saxaabada qaarna waxay ku fasireen sulxu lxudaybiya heshiiska xudaybiya qaala imam الbukhaari raximah اllahu taعala xadaثna cabdullahi bnu maslamata huwa alqacnabi can malikin imaamu daari اlhijra malik ibn anas can zayd bni aslam huwa almadani can abihi wa aslam mowla cumar ahaa jiray almadani ana rasuula اllahi rasuulka ale salى اllahu alيه wasalam kaana rasuulka ale salى اllahu alيه wasalam wuxuu ahaan jiray yasiiru mid socda fii bacdi asfaarihi safaradiisii qaybo ka miduu ku soconayay walxaal cumar bnu lkhadaabna yasiiru macahu rasuulka micigiisa uu la soconayay sala allahu alay wasalam leylan fii leylin xilli habeen ah ayuu sayd cumar la socday nabiga sala allahu alay wasalam fasa'alahu rasuulka sala allahu alay wasalam cumar bnu lkhadaab baa su'aalay can shay inuu ka su'aalay su-aaluu weydiiyey nabiga sala allahu alay wasalam falam yuujibhu sayd cumar rasuulullahi uma jawaab celin rasuulka ale sala allahu alay wasalam wax jawaaba uma celin uma sa'ala sayd cumar hu rasuulka sala allahu alay wasalam uu su'aalay falam yuujibhu haddana uma jawaabin nabigu sala اlه alay uma sa'alahu falam yujibhu mar saddexaaduu su-aalay uma jawaab celin nabigu salى اllahu alيه wasalam faqaala cumar bnu khadaab wuxuu yidhi hakilat waxaa gablantay umu cumar wale hooyadii cumar waa gablantay gablana igu dhacay anigii hooyadayba waa baaba'nuu yidhi rasuulka ilaahay intaas su-aalo weydiina waana iga aamusay waxbaa jiruu yidhi nabigu waa kuu caraysanya nabigu waa kuu caraysanya nasarta waxaad ku celcelisay su-aashii rasuul llahi sala allahu alay wasalam talaata maraat saddex goor kulla dalika laa yujiibuka intaasoo dhanna ma kuu jawaabayo nabigu sala allahu alayh wasalam qaala cumar sayidina cumar wuxuu yidhi faxaragtu daciirii ratigaygiyaan dhaqdhaqaajiyoon ordi siiyey uma taqadamtu amaama annaas dadka hortoodiiyaan ugu hormaray wakhashiitu waxaan baqay an yunzala fiya fii sha'ni aniga sha'nigayga in lagu soo dejiyaanba ka baqay alqur'aan qur-aan laygu eedaynayo xaaladda waxaan isiri xanaaq waaba ka weyntaa nabiga sala allahu alay wasalam aayado lagugu eedaynayo amayba soo degaanba famaa nashibtu ma aanan ma aanan ka zuulin meeshii an samictu inaan maqlay kama zuulin saarikhan qof qayliyaya qof qayliyaya isla markiiba maqlay saarikhaasoo yasruku bi aniga igu qayliyaya faqultu markaasaan waxaan yidhi laqad khashiitu waxaan haddana baqay an yakuuna inuu ahaado sha'nigu nasala fiya fii sha'ni aniga sha'nigayga qur'aanun inuu ku soo dego markii qayladii aan maqlaan waxaan siri haddana waxa lagugu qaylayo aayadaa kugu soo degtay kaale ku eedaynaysa aayad ku eedaynaysaa kugu soo deg in lay leeyahay cabsi iyo welwelka igu dhacay fa ji'tu rasuula llahi rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam ayaan u imi fasalamtu caleyh rasuulkaan salaamay sala allahu aleyh wasalam faqaala rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi laqad unzilat calaya leyla habeenkan waxaa laygu soo dejiyey suura lahiya suuraddaasi axabu ilaya aniga xaggayga waxaa la iga jacayl badan yahay mima ayiladiki dalacat calayhi maaga ashamsu qoraxu ay ku soo dhalatay intii cadceeddu ay ku soo dhalato adduun miisaankeedo dhan wax walba oo la sheego suurad aan ka jecelahay ayaa laygu soo dejiyo waxaan kugu jawaabi waayey waa waxyigiiaba socday waxyigii ayaa socday uma qara'a rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu akhriyey innaa fataxnaa laka fatxan mubiina marka suuraddaa nabigu sala allahu aleyh wasalam aad ugu farxay soo degiddeedii lima fiiha min albishaarati bilfatxi waalmakfira maxaa yeele suuraddu waxaa ku sugan oy kulminee bishaaro weyn oo nabiga sala allahu aleyh wasalam loogu bishaareeyey fatxi iyo makfiro loogu bishaareeyey nabigu sala allahu aleyh wasalam wax uu nabigu ka jeclaay labadaas arrimoodna ma aysan jirin rasuulka sala allahu aleyh wasalama fatxu maka oo markaas calooshii maaragtaa kufriga ahayd inuu gaalada uu ka xureeyo nabigu sala allahu aleyh wasalam beledullahi alxaraam oo kacbadii ay ku sugan tahay inuu xureeyo wuxuu ka jeclaa ma jirin rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka caleyh qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala xadaثna mxamed بن bشhاr wa bundar qal xadaثna qundar qal xadaثna shucbة qala samictu qataadaةa can anas inaa fataxna laka fatxan mubiina qaala wuxuu yidhi anas alxudaybiya laga wadaa fatxigaa laysku khilaafatan shayna jumhuurtu waxay ku fasireen in loola jeedo fatxu maka inaa fataxnaa laka fatxan mubiina laakiin isagu qataada wuxuu anas ka wariyey inuu anas yidhi fatxiga la sheegayo waa alxudaybiya sulxu lxudaybiya heshiiskii xudaybiya kaana nasran cadiima nasri cadiim uu ahaa wa fatxan jaliilan fatxi jaliilana uu ahaa liannahu muqadamatu fatxi maka wuxuu hordhac u ahaa muqadamo uu ahaa maka furashadeedii leanna waxa weye sulxu xudaybiya heshiiskii markii la kala saxiixday gaaladii waxay awood u yeesheen aan maqli jirin yacni qur'aanka iyo axaadiista nabiga sala allahu aleyh wasalam dhagahooda uu ka daarsanaan jiray waxay awood iyo fursad ay u heleen inay muslimiintii ay dhex galaan caadaadkii iyo dhaqamadii iyo akhlaaqdii quruxda badnayd ee saxaabadu ay lahaayeen inay dhex galaan oyna ku ta'auraan waa ku ta'aureen akhlaaqdii nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo akhlaaqdii saxaabadii mujtamacii iimaanka iyo nuurka ilaahay uu siiyey dhex galeen markaasay bimujarad ikhtilaadihim dad badanaa kusoo islaamay markii horena waa la kala xiraa markii hore dagaaladu intay socdeen waa la kala xiraayo uma soo gudbi karin meeshan uma iman karin markii marka ikhtilaadka mujtamacii nuurka xambaarsanaa ay dhex galeen dad badan oo kumaan kun ayaa soo islaamay marka saasaa qataade anas wuxuu uga wariyey anas uu ku fasiraa innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan in loola jeedaba xudayiya fatxi noo ahayd sulxu xudaybiyaba fatxiyu noo ahaayo قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم هو البصري قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة هو البصري عن عبد الله بن مغفل قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة مالنتي فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم وحو آخر سورة الفتح فرجع أي رجع صوته النبي صلى الله عليه وسلم عدكي سيكوع العلي فيها في قراءة هذه السورة سورة مركو آخرين ترجيع وحلول جدا بمعنى تحسين الصوت عدق روح بدن أي النبي صلى الله عليه وسلم سورة أكو آخرين عد آد قروح بدن qaala mucaawiya wuxuu yidhi low shi'tu haddaan dooni lahaa mucaawiyata bnu qura ayaa loola jeedaaha low shi'tu haddaan dooni lahaa an axkiya inaan idiin sheego lakum adinka qiraa'ata annabiyi nabiga qiradiisii sala allahu aleyh wasalama oo fatxulmaka markuu suuradda qaabku u akhrin jiray oo quruxda badnaa qaabkaa haddaan isku dayo inaan sheego la facalto la samayn lahaa yidhi haddaan isku dayo nabiga sala allahu wasalam wabaraka aleyh قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا صدقة بن الفضل هو الفضل هو المروزي قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا زياد وزياد بن علاقة الكوفي أنه سمع المغيرة مغيرة بن شعبة صحابي ونا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي واستاجي حتى تورمت قدماه إلى لبديسي قمدود لبديسي اللغوت أي كبرران nabigu sala allahu alay waslam qiyaamuleil iyo tahajud iyo maxabo cibaadada ilaahay uu jecel yahay ayaa lugihiisii ay la barareen rasuulka sala allahu alay wasalam faqiila lahu rasuulka sala allahu alay waslam waxaa lagu yidhi gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'akhar wax dembiyaba malihid wixii hore wixii dambe ilaaha kuu dhaafay qaala rasuulku sala allahu alay wasalam afalaa akunu cabdan shakuura addoon shukriya ma noqonayo miya hadduu ilaahay nicmadaa uu isiiyey makfirada ah sow ma aha inaan istaago shukri inaan u istaago sow ma ahan rasuulku sala allahu alayh wasalam laxdo walba mar walba maqaamka nabigu sala allahu alayh wasalam uu sii ziyaado cibaadadiisaa sii ziyaadaysay iyo khawfka iyo heybada ilahay uu ka heybaysanayo jala jalaaluhu qala alimam الbukhari raximah اllahu taعala xadaثana alxasan bnu cabdاlcaزiiz huwa almisri qala xadaثana cabdullahi bnu yaxya almisriyu qala akhbarana xaywatu ibnu shurayx almisri wa kana mujaaba dacwa mujaaba dacwa ahaan jiray can abi اlaswadi samica curwa abi laswad mar hadduu curwo ka qaado waa moxamed ibnu cabdiraxiim yatiimu almacruuf biyatiimi curwa agoonkii curwa uu soo koriyey curwa soo koriyey can abi laswadi samica curwata can caiشha radi allahu tacala canha ana nabiy اllahi salى اllahu slm wbaark aleyh kana rasulku sala اllah alay slm waxaa yaquum min alleyl fi leyl habeenka dhexdiisu istaagi jiray salى اllahu alيه waslm xataa tatafadara qadamaah faqaalat caaisha waxay tihi lima tasnacu hada ya rasuula allah rasuulka ilaahi salى اllahu alay waslm saan maxaad u samaynay oo naftaadii dhibkaan aad u gelinay ilaa lugahaagii ay ka bararaan wqad xaal gafara allahu laka ma taqadama min dembika wma taأhar qaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam afalaa uxibu sow ma jecli an akuna cabdan shakuura falama kahura laxmuhu nabiga salى اllahu alيه wasalam hilibkiisa markuu bato waayeel uu noqday rasuulku salى اllahu alيه wasalam sallaa jaalisan umuna caaisha waxay tihi fadhi ayuu nabigu ku tukaday qiyaamuleilkii wod salaatuleilkii nabigu salى اllahu alيه wasalam fadhiyuu ku tukanayay waxaa la ysku khilaafay kahura laxmuhu nabiga hilibkiisa hadduu batay maxaa loola jeedaa wuxuu yidhi sheekhu raximah اllahu taعalى qowluhu falama kahura laxmuhu ankara daawuudiyu sheekha daawuudda la yidhaha waa inkiray kahura laxmuhuduu diidan yahay yani wuxuu leeyay nabigu salى اllahu alيه wasalama noloshiisa dhan nabigu salى اllahu alيه wasalam waxay ku dhisnayd tawaaduc iyo zuhdi adduunyada dhan uu iska riixayay nabigu salى اllahu alيه wasalam isagoo marka adduunyada zuhdiga ugu dhisnaa in la yidhaaho hilibkiisaa batay nabigu salى اllahu alيه wasalam taasuu diidan yahay sheekhu marka wuxuu yidhi ankarahu daawuudiyu lafdigan daawuudi waa inkiray falama kahura laxmu wa qaala wuxuuna yidhi sheekhu daawuudi almaxfuudu xadiiska sida lagu xafiday falamaa baddana saasay ahaadu yihi xadiiska sida saxda ah falamaa baddana ay kabira markuu da' noqday nabigu weynaaday sala allahu alay wasalam sallaa jaalisan saasaa wuxuu yidhi siirada nabiga sala allahu alay wasalam iyo sidii macruufka ahayd oo la yiqiin saasaa munaasib u ahuu yidhi sheekha daawuudi falamaa baddana ay kabira fakaana raawiyata awalahu wuxuu yidhi daawuudi raawigaa waxaa laga yaabaa inuu awilay lafdiga calaa kasrati laxmi oo badanuu raawigu wuxuu u maleeyey kasratu laxmi badana badanana waxaa laga wadaa markuu da' noqday nabigu sala allahu alay wasalam sallaa jaalisa marka raawigaa u maleeyuu yidhi oo ku awilay kasratu laxmi intahaa wa tacaqabahu waxaa bushiyey hadalkaas aydan ibnuljawsi faqaala wuxuu yidhi lam yasifu waa lafdiga kahura laxmuu bushinayo wuxuu yidhi lam yasifu axadun axad nabiga ku tilmaamay ma jiro sala allahu alay wasalam bisimani cayilnaan aslan qof nabiga ku tilmaamay salى الlaه alيه slm hilibkiisaa badnaayo waa cayilna ma jiro walaqad maata rasuulku salى الlaه alيه slm waa geeriyooday walxaal maa shabica min khubsi اlkhamiiri oo muufo la qamiiriyey uusan nabigu salى الlahu alيه wasalam uusan ka dhergin fii yowmin maratayn hal maalin isagoon laba goor dhergin nabigu salى الlahu alيه wasalam ayuu dunida ka tegooyey waaxsabu waxaan u malaynaya yuri bacda ruwaad lamaa ra'aa markuu arkay baddana lafdigaasa dannahu wuxuu u maleeyey kahura laxmuhu baddana markuu arkay bacdulmaad ay wuxuu maleeyaanu yidhi kahura laxmu walaysa kadalika saasna ma aha wainamaa huwa baddana way tabdiilan ay asanna markuu da' noqday ayaa loola jeedaa saasuu yidhi asaguna ibnuljaws waa diidan yahay isaguna qaalahu lafdigaa waxaa yidhi abuu cubayda qultu xaafidka marka ra'yigiisu sheegi wuxuu yidhi anugu waxaan leeyahay wa huwa khilaafu daahiri xadiiska sida ka muuqata khilaafkeeda w wa fii istidlaalihi sheekha daliishigiisoo biannahu lam yashbac min khubsi shaciiri nadara ku sugan fa inahu yakunu min jumlati almucjizaat mucjizaadkay noqonayaho nabigu sala allahu alay wasalam isagoon waxba sidaasa cunaynin ayaa dhici karta haddana nabigu inuu hilib yeeshay isagoon waxba cunaynin nabigu sala allahu alay wasalam oo zaahidna ah waa mucjizo kamaa fii kahrati aljimac nabiga jimaaciisoo badnaa sala allahu alay wasalam wa dawaafii fi leylati alwaaxida hal habeen nabigu sala allahu alay wasalam uu dawaafi jiray calaa tiscin aw ixdaa cashara maca cadami ashibaci wa diiqi alcayshi waa mucjizo iyadoo noloshiisa nabigu salى الlahu alيه wasalam ay zuhdi isaga dhisnayn waxba uusan cunayn oo haddana nabiga haweenka isku maraya hal habeen waa mucjizo tan oo kalena maxaa diidayu in mucjizo waayo la yidhaha mucjizo cunno iska badiyey ma aha cunnuu cunayn ma aha hilibkani ma ahan saas in lagu fasiro waa xaafidka hadalkiisii waayu farqin farqiga u dhexeeya muxuu yidhi sheekhu bayna taksiiri اlmaniyi manidii oo la badiyey maca aljuuc oo mucjizo ah iyadoo gaaji jirto manidii la badiyey wa bayna wujuudi kasrati laxmi iyo hilibkii oo la farabadiyey fi lbadan maca qilati اlakli nabigu cuntadiisuna aad ay u yaraadeen waa mucjizo u yidhi waxani xaafidku saasuu isagu rajaxaya waxani wax mucjizaa weyu yidhi marka xadiiska daahirkiisa lagu wadiyu leeyahay waa mucjizaadka nabiga ka mid tahay salى اllahu alيه wasalam falamaa kahura laxmuhu nabiga hilibkiisa sala allahu alay wasalam markuu batay salla nabigu sala allahu alay wasalam waa tukaday jaalisan xaal u fadhiyo faidaa araada nabigu sala allahu alay wasalam hadduu doono an yarkaca inuu rukuuco qaama waa istaagi jiray fa qara'a markaasuu akhriyi jiray aayado iyo qur'aan uu akhriyi jiray nabigu sala allahu alay wasalam uma rakaca markuu cabaar fadhiyo markii xilligii rukuuca uu soo dhow yahay waa istaagi jiray markaasu intuu akriya badiyo badiyo kabacdi uu soo rukuuci jiray rasuulku sala allahu alay wasalam oo markaa taasi waxay daliil u tahay salaada qaybo ka midana fadhi in lagu tukan karo qaybo ka midana istaag lagu tukan karo qaala alimaam albukhari raximah llahu tacaala baabun hada midkani baabun baabu qaala tacaala jala jalaaluhu inaa arsalnaaka shaahida wamubashira wanadiira inaa arsalnaaka waa ku dirnay nabiy llahi maxamedo sala allahu alay wasalam shaahidan xaalaa tahay dadka ku markhaati furaya wamubashiran xaalaa tahay intii ku rumaysa adigoo janno ugu bishaaraynaya wanadiiran xaalaa tahay mid naar uga digaya intii adiga ku beenisa qaala imam bukhari raximah llah taala xadathana cabdullahi bn maslamata walqacnab qala xadathana cabdilcaziz bn abi salama huwa almadani can hilaal bni abi hilaal almadani can cadaa ibni yasaari almadani can cabdillahi bni camr bni alcaas radi allahu tacala canhu ana hadihi alaaya alatii aayadaasoo fi lqur'aani qur'aanka ku sugan yaa ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahida wamubashira wanadiira qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni camr bn alcaas fi towreedna waxaa ku sugnaayuu yidhi aayaddan qur'aanka ku sugan aayad towreed la mida ayaa lagu arku yidhi kitaabkii towreed yaa ayuha nabiyu iyadana towreed saasaa ku sugnaada yidhi yaa ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wamubashiran waxirsan lilummiyiin anta cabdii warasuuli samaytuka almutawakil laysa bifadlin walaa qaliid walaa sakhaabin bilaswaaq walaa yadfacu sayi'ata bisayi'a walaakin yacfu wayasfax walan yaqbid allahu tacaala xataa yuqiima bihi lmilata alcawjaa bian yaquuluu laa ilaaha ila allah fayaftaxu biha acyunan cumya waaadaanan suma waquluuban gulfaa towreedna aayaddan aayad la mid oo ay shabahaysa ayaa lagu arkay yaa ayuha nabiyu nabigaano ina arsalnaaka waa ku dirnay ayaa towreed ku sugnaa shaahidan xaalaa tahay mid ummadda ku markhaati furay mubashiran xaalaa tahay kii ku rumeeyey mid janno ugu bishaaraynay waxirsan xaalaa tahay ammaan lilummiyiina dadka ummiyiinta ahaad ammaan uga tahayo yacnii dacwadaada iyo diinta aad fidinayso dadka ummiyiinta waxay ka ammaan gelineen naarta naartay ka ammaan gelin anta adiga cabdii addoonkaygiyaa tahay wa rasuulii rasuulkaygiyaa tahay samaytuka ilaahi jala jalaaluhu wuxu uhi waxaan kugu magacaabay almutawakila almutawakil cala allah ayaan kugu mid ilaahay tala saarta laysa rasuulku sala allahu alay wasalam ma aha bifadlin mid ad adag ma aha walaa khaliidin mid qallafsanna nabigu sala allahu alay wasalam ma ahay walaa sakhaabin mid qayliya bilaswaaq suuqyada mid ku qayliyana nabigu sala allahu alay wasalam ma ahay walaa yadfacu sayi'a xaaladda xun haddii lagu sameeyana bisayi'ati kuma difaaci jirin xaalad xun ugama jawaabi jirinee qofkii xumaysa ixsaan u samay jiray nabigu sala allahu alay wasalam walaakin yacfu waa iska cafiyi jiray wayasfax waa iska dhaafi jiray nabigu sala allahu alay wasalam walan yaqbidahu llah ilaahayna ma qibdoonayo nafta kama qaadayo rasuulka sala allahu alay wasalam xataa yuqiima ilaa ilaahay ku toosiyo bihi bisababihi nabiga sababtiisa sala allahu alay wasalam almillata diinta ilaa uu ku toosiyo diintaas alcawjaa ee la qalloociyey diintii gaaladu ay qalloociyeen waa bimacnaa mafcuulan ka macnaynayna bian yaquuluu gaaladu inay yidhaahaan laa ilaaha ila allah oo tawxiidka dhan ay ka wada qiraan fayaftaxu wuxuu ku furi doonaa nabigu sala allahu alay wasalam biha bisababi hadihi alkelima kelimadaas diinta uu faafinayo laa ilaha illa allah wuxuu ku furi doonaa acyunan cumya indho ayuu ku furi doonaa indhahaasoo cumyan xaqii ka arag beelay indho xaqii ka arag beelay uu ku furaa dacwadiisa iyo kelimatu tawxiidu wa aadaanun uu furi doonaa dhego dhegahaasoo summan ee xaqa ka dhega la-ay ayuu furi doonaa wa quluuban uu furi doonaa qalbiyaalo qalbiyaalkaasoo gulfan ee xiray qalbiyaal xaqu uusan geli jirin uu xaqa gelinayay nabigu sala allahu wasalam wabaarak caleyh qaala alimam albukhari raximah llahu tacaala baabun hada midkani baabun baab wey qaala tacaala jala jalaaluhu huwa aladii anzala asakiinata fi quluubi almu'miniin huwa ilaahay aladii allihii woy anzala soo dejiyey asakiinata xasiloonida fii quluubi almu'miniin quluubta mu'miniinta kusoo dejiyey liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim iimaankoodii hore ay u haysteen si iimaan kale ay ugu darsadaan قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى هو الكوفي عن إسرائيل هو إسرائيل بن يوسف من أولاد أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال بينما رجل بينما وقت رجل ننكاس من أصحاب النبي نبي صلى الله عليه وسلم صحابتي سكبدا يقرأ القرآن أخرسنايو والحال فرس فرس فرس كاسو له ننكا أسقنادنا مربوط لغو حري في الدار قريقة دحدي سنة فرس وكو حرينيهي فجعل فرس وحو قدا قال ينفر إنو الدغو فرس كيا وحو بالله إنو الدغو لأنك القرآن مركو أخرينيهي ayaa malaa'ig saxaabadii daruurta intay malaa'ig ka timid ayaa madaxa hortiisa waxaa timid malaa'ikatu raxmaan malaa'ikatu raxmaan oo xasiloonidii qur-aanka usoo degtay ayaa daruurta faraskii marka waxaan uu ka baqa oo didaha waa carcarari fajacala faraskii wuxuu gudagalay yanfiru inuu dido fakharaja rajulu ninkii waa baxay fanadara waxbuu fiirfiiriyey falam yara shay-an xuma uusan arkin uu farasku ka dido wajacala wuxuu gudagalay haddana faraskii yanfiru inuu dido falama asbaxa markuu ninkii waa beriistay dakara dalika sha'na sha'nigaasuu linabiy nabiga u sheegay sala allahu wslam wabaaraka caleyh faqaala rasuulku sala allahu alay waslm wuxuu yidhi tilka taasi asakiinatu waa xasilooni tanazalat xasiloonidaasi waa soo degtay bilqur'aani bisababi tilaawati lqur'an qur-aankaad akhrinaysa sababteeda ayaa ilaahay malaa'ig usoo dejiyo faraskana malaa'igtaasaa ilaahay tusay wuxuu ka carcararayay malaa'igtaasu marka tani waxay ka mid tahay waa ikraam liqaari'i lqur'aan bisakiina qofka qaari'u qur'aanka ah in ilaahay deganaasho iyo sakiino ilahay ku karaamaynayo jala jalaaluhu qaala alimaam albukhaari raximah llahu tacaala baabu qowlihi tacaala hadaa midkani baabu qowlihi tacaala qowlka ilahay u baab yahay jala jalaaluhu ilaahay uu yidhi id yubaayicuunaka taxta ashajara laqad radia allahu can اlmu'miniin id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima ma fii quluubihim faanzla asakiinata calayhim laqad xaqiiqe radia allahu ilahay wuxuu raalli ka noqday ayuu yidhi alla jala jalaaluhu can lmuminiin muminiintii ilahay raalli ka noqday id waktiguu raalli ka noqday muminiintii yubaayicuunaka muminiintu ay kugula ballamayeen taxta ashajara geedka hoostiisay kugula ballamayeen maxay ku ballamayeen cala almowt fii sabiili illah ilahay dartii inay u wada dhimanayaan qaala imam الbuخarي رaximه الlه taعalى xadaثna qتaybaة بن سacيid qala xadaثna sufyaan sufyaan بن cuyayna can cmrin cmr bni dinaar الmaki can jaabirin qaal kunaa waxaan ahayn uri jaabir ywma اxudaybiya ywma sulx اxudaybiya maalintii sulxudaybiya waxaan ahayn alfa وaarbaca miatin kun iyo afar boqoloo saxaaba ah ayaan ahayn maalintii xudaybiya qala imam الbuخarي raximه الlه taعalى xadaثna cli bn cabdالlah هو الmadini albصri qala xadaثna shabaabatu wa shabaabatu bnu sawaar almada'ini qala xadaثna shucbaة can qataada qaal samictu cuqbata bna suhban huwa albصriyu can cabdillahi bni mugafal almuwazin inii wuxuu yidhi cabdullahi bni mugafal almuzani miman duulan ka mid ahaa duulkaasoo shahiida xaadiray ashajara baycatu shajarow baycadii baycatu ridwan baycatu ridwan ama baycatu shajara la dhihi jiray oo aayaddaa qolada ilaahay ku ammaanay qoladaasaan ku jiro ula jeedaa laqad radia allahu can اlmu'miniin id yubaayicuunaka taxta shajaradaas taxta shajara dadka fadhiyey ayaan ku jiri yidhi bukhaarina saasuu ka wataaho wuxuu xadiiska cabdullahi bni muqafal u sheegay inuu tusiyo annahu miman shahida ashajara baycadaas dadka ka qayb gala inuu aha inuu tusiyo saasuu u keenay inii miman shahida ashajara naha nabiyu nabigu salى اllahu alay wasalam wuxuu reebay can اlkhadfi farganka farganka nabigu salى allahu alيyه wasalam waa diiday marka waa dhagaxa yaroo farta inta la saaro saa ciyaalku isugu tuurayaan leanna waxa weye nabigu sala allahu alay waslam xadiis kale wuxuu ku tilmaamay cadowna ma jebiyo qof muuminana ishuu ka ridaa ama iligtuu ka jebiyaa taasuu xadiisku sheegay nabigu sala allahu alيyh wasalam marka xadiiskan naha nabiyu salى allahu alيyh wasalam can alkhadfi munaasabada aayaddan uu la leeyahay maxay tahy munaasabada aayadda uu la leeyahay munaasabada aayadda uu la leeyahay muraadka bukhaari waxaa weeye inii miman shahida ashajaru ka raba intaas baycatu shajara dadkii xaadiray inuu ka mid yahay saxaabiga qaala imam buخari raximah اllahu tacala وcan cuqbat bni suhban asaabiq fi isnaad waa basrigiiy qaala samictu cabdالlah bn mqfl almusani fi اlbowl ayaan maqlay fi xadiisi اlbowli fi xadiisi الnahyi can اlbowli fi اlmuktasali xadiiskii waxaan ka dhegaystay oon ka maqlay oo kaadida laga nahiniyayey fi lmuktasali makaanu qubaysiga dhexdiisana lagu kaadiyo meeshii aad ku qubaysanaysay inaad haddana ku kaadiso lanna firfirdoonka kusoo gaarayo firfirdhoonka ayaa ku soo gaarayo meeshii aad ku qubaysan lahayd oo qubayska aad u istaagi lahayd isaga kaadinin si nijaasadu aysan kugu soo firfirdhoomin oo xadiiskaana maxaa munaasaba maxaa munaasaba oo aayaddan munaasabada uu la leeyahay maxay tahy munaasabada uu la leeyahay wax kale ma ahane samaacaasuu ka rabaa cuqbat bnu suhbaan qaala samictu cabdallahi bna muqafalin ayuu ka rabaa ilaa kii hore waa cancaneeyey kii hore cancan u ahayo wuxuu ahaa samictu cuqbata bna suhbaan can cabdillahi bni muqafal can cabdillahi bn mugafal oo suhbaankii hore wuxuu uga qaaday can cabdillahi bn mugafal cancano haddana muxuu yidhi suhbaanku cuqbat bnu suhbaan qaala samictu cabdallah intaasuu ka rabaa isnaadka wax kale ma ahan samacaasuu ka rabaa waa daqiiq wey mararka qaar isnaadka sheekhu meelo daqiiqu wax ka fiiriya mararka qaar xadiidkan iyo ulajeedadiisu maba ahabe samaaca inuu kuu sheego weye xadiidkaa samaaciisa inuu dariiq kale ku yimid asagoo samictu raawigu dhahayo raawigu asagoo dhahayo samictu قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن الوليد هو البصري قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر قال حدثنا شعبة عن خالد خالد الحذاوي عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الذي فر من القضاء عن ثابت بن الضحاك وكان وحوها ثابت بن الضحاك من أصحاب الشجرة آيات هل كاسوق مناصبين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي البخاري السلمي وقبيل كيسي بخاري وها مقالديسة قال حدثنا يعلى ويعلى بن عبيد الطنافسي قال حدثنا عبد العزيز بن سياه هو الكوفي عن حبيب بن أبي ثابت الأنساري قال أتيت أبا وائل أيان وشقيق بن السلمة أبا وائل الكوفي أيان أؤمد أسأله حالا سؤال ويديني سؤال أيان ويديني ومركز سؤال يعني وحو حكو ويديني وحوي وعن القتال الذي دار بين علي ومعاوية قال الذي سيدنا علي سيدنا معاوية الأحمري قال هذا أيان وحكو ويديني فقال مركاس وحو يري الشيخ مركاس سؤالها ويديي أبا وائل وحو يري كنا وحان أهي بسفينة قوبت السفينة لإله الضقالك وكدعي أيان كسقني فقال الرجل لنا وحو يري ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله أيان يري ألم تر ما أركن ميا إلى الذين كوي يدعون اللوغو يريو إلى كتاب الله كتابك إلهي اللوغو يريو ومركا آيات وحو لجيدا آيات أهيد ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله آياداس كودا ولجدا ألم ترى إلى الذين قال تعالى إلهي وحر جل جلاله ألم ترى ما أركن ميا بلياب إلى الذين كوي أوتوا نصيبا من الكتاب كتاب كان نصيب لغسي يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم وكتابك إلهي أي الله يري سي كتابك إلهي دحدودا uu xukumo ayaa loogu yeeray marka ninkaas aayadda sababtu u soo dariishanaya waxa weeye markii macrakadii iyo dagaalkii uu qararaaday oo dagaalku u adkaaday ayaa ahlu shaam oo qoladii mucaawiyatu bn abi sufyaan waxay yidhaaheen war kitaabka ilahi aan ku kala baxno kitaab qur-aan intay kor u taageen waxay yidhaheen kitaabka ilahi aan ku kala baxno dagaalka hala joojiyey garabka sayd caliyaa nin marka ka hadlo wuxuu yidhi alam tara ila aladiina yudcauna ilaa kitaab illah war aan ogolan deanan aayaddaa gelin qolada lagu eedeeyo oo aayaddaa ilaahay uu ku yidhi alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yudcauna ilaa kitaab illah liyaxkuma baynahum ayadda ayaan eeddaas annaan gelini qolo kitaabka inta loogu yeeray kitaabkii diiday yaanaan noqone war aan bal dhahno annaga nafsadana kitabka ilahi waan rabnaa wuxuu kitaabka ilaahay uu noo soo saaro ayaan ogolnaha dhan ninaa saas yidhi marka faqaala caliyun wuxuu yidhi nacam waa ogolo yidhi kitaabka ilahay ninkii markuu aayadda akhriyey sayd cali wuxuu yidhi haye kitabka ilahi an ku kala baxno faqaala sahlu bnu xunayfin sahlu bnu xunayf wuxuu yidhi itahimuu anfusakum nafafyaalkiina tuhmaystu nafyaalkiina tuhmaystu muxuu la jeedaa fi hada alqitaal dadku dagaalka u diiday oo dagaalkan dadka muslimiinta dhex maraya waa saxan yahay haysdhehininee naftiina tuhmaysta oo ka qayb qaadanina falaqad ra'aytunaa waxaan is arki jirnuu yidhi yowma alxudabiya yowma sulxi lxudabiya maalintii sulxuxudabiya yacni wuxuu ula jeedaa sahal asulxa heshiiskii ula jeedaa alladii sulxigaasoo kaana sulxigu ahaaday bayna annabiyi sala allahu alay wasalam waalmushrikiin nabigu sala allahu alay wasalam gaalada dhexdooda sulxiga dhex maruu ula jeedaahay maalintaasaan is arki jirnuu yidhi walow naraa haddaan arki lahayn qitaalan dagaal la qaatalnaa waa dagaalami lahay haddaan isdhehi lahayn meesha dagaal ka sameeya waxa shuruudaha ad adag oo gaaladu ay nagu sameeyeen waa dagaalami lahayn laakiin sulxiga iyo heshiiskaan ilaalino yiri oon u tanaasulin ilaa shuruudda adag oo lagu sameeyey nabigu sala allahu alay wasalam muslimiinta waxaa ka mid ahaa gaalada xaggooda ruux muumina hadduu ka yimaado safkii mu'miniinta uu soo galo xoog in lagu celinayo xoog in lagu celinayo marka waa nala qaraareedu yidhi sulxigaas waxaan isdhihi jirna u yidhi maa la dagaalamo oo heshiiska dhanna la buriyo aan isdhihi jirna kabacdi waxaan ogaanuu yidhi caaqibatu haada sulxi inay khayr noo ahayd ayaan gadaalka ogaanay war naftiina tuhmaystoo sulxaanu khayr weeye haddiiba heshiis lagu baaqay oo la yidhi dagaaladii hala joojiyo war heshiiska hala qaato hadduu idinla qaraar yahana sulxulxudaybiya annagu nala qaraaraa kabacdina khayr uu noqday kabacdina khayr uu noqday halkaasuu mithaalka ka wataa uu ka soo qaadanayo marka wuxuu yidhi walow naraa qitaalan la qaatalnaa fa jaa cumaraa yimid faqaala sayidina cumar wuxuu yidhi alasnaa cala alxaqi wahum cala albaatil rasuulka ilaahayow maana shuruudda adag maxaan u qaadanaynaa sow xaq annagu kuma taagin wahum gaaladuna cala albaatil marka la leeyahay qofkii muumin oo xaggooda ka yimaada waa in iyaga muuminkii qasab loogu celiyo muuminkiio ooyayoo diidaya in la celiyo marka la leeyahay ma annagaan ahlulxaq ahayna iyagu ahlulbaatil alaysa qatlaana dadka nalaka laayo nalaka dilay fi ljanna ma ah miya waqatlaahum fi nnaar dadka iya laga laayo laga dilay gaaladaas oo ahlu naar ma ah qaala balaa rasuulka sala allahu alay wasalam qaala markaasuu wuxuu yidhi sayidina cumar fima maxayba ucdi aan u siinayaa addaniya alkhaslata addaniya xaalad liidata maxaan u siinayaa fii diinina diinteenna ku liidata wanarjicu maxaan u laabanaynaa xaalad liidata aan ula laabanaynaa rasuulka ilaahay walxaal lamaa yaxkum illaahu ilaahay asagoon kala xukumin baynanaa dhexdeenna iyo gaalada dhexdeenna aan galno dagaalka xukunka ilahay ha dhece wax dulliya maxaan u qaadayna rasuulka ilahay faqaala rasuulku sala allah alay slam wuxu yidhi yabna khadaab inii rasuulullah iga dambay ibnu khadaabu rasuulka ilaahay ah iga dambay aniga walan yudayicaniy allahu abadan ilaahayna weligiis idayici maayo rasuulka ilahina waa ah aado u hoggaansamo farajaca dib uu isaga laabtay sayd cumar mutaqayidan xaal uu caraysan yahay falam yasbir ma sabrin sayd cumar xataa jaa abaa bakrin ilaa uu tegay haddana faqaala sayd cumar wuxu uhi ya abaa bakr alasna cala alxaq wahum cala albaatil so annagu xaq kuma taagan gaaladuna baatil qaala wuxu yidhi sayd cumar yabna alkhadaab inahu rasuulu llah sala allahu alay wasalam waa rasuulka ilaahay walan yudayicahu allahu abadan ilahayna ma dayacayo fanazalad waxaa soo degtay suuratu lfatxi allah subxaanahu wa tacaala